habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan baahin doonno waxaa ka mid ah baanka federaalka oo maanta dood ka yeeshay hindisa sharciyeedka hay-adda nisa ciidamo cusub oo ka mid noqonaya booliiska galmudug oo tababar loogu soo gebagabeeyey cadaado maamulka iyo odayaasha nambar konton oo go-aano ka soo saaray iibinta dhulalka sharci darrada ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ee puntland oo kulamo ka yeeshay arrimaha doorashooyinka iyo amniga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhanna qaar ka mid ah ehelada dadkii ku waxyeeloobay weerarkii sooba laba ee dadka badani ay ku geeriyoodeen ayaa kaalmooyin lagu guddoonsiiyey magaalada muqdisho waryaheena mahad nuure axmed ayaa ka waramaya
guddigii gurmadka qaraxii soobato ayaa maanta magaalada muqdisho ka bilaaba qaybinta deeq lacag ah oo loogu talagalay taakulaynta carruurtii waalidkooda ku geeriyooda qaraxii soobato ee labaatan iyo sagaalkii bishii oktoobar sanadkii hore ka dhacay muqdisho ku dhowaad laba boqol oo carruur ah ayaa maanta la guddoonsiiyey deeqdan lacagta oo ay iska soo aruuriyeen jaaliyada soomaaliyeed iyo hay-ado kala duwan oo ku deeqeen goobta lagu guddoonsiinaya dadka wakiilka ka ahaa carruurtii ku hooyo iyo aababeele qaraxii soobato waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya guddoomiyaha hay-adda maareynta iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale guddoomiyaha jaaliyadda ohaayo ee dalka maraykanka xaaji maxamed ciise iyo guddoomiyaha hay-adda hore cali xaaji cabdinuur oo qeyb weyn ka qaatay taakulaynta dadkan ayaa ka hadlay halkani walaalayaal sida aada maqlaysaan waxaan juhdi iyo wakhti dheer aan u soo gelinnay inaan tiiraanyada iyo murugada idinla qaybsanno walaale waxaan u wada dhalanna una taagannahay in aan kan ooynaya la oyno kan qoslayana la qosolno waayo waxaana hal jira oo keliya jirkiis lahaaya jiriidka kama qoslo qofka markii shantaas farood fari ay wax gaaraan afarta kale waa la xanuunsanaysa gabdho run ahaantii iyo odayaal iyo qurbajoog fara badan oo isu dayay isku dayay inay idinla ooyaan ayaa waxaan idinkaaga sidaa hambalyo duco salaan iyo deeq yar oo aanan badnayn taas ooan idin soo hor istaagay inaan idiin sheego in aad tihiin kuwa leh walaalo u moqon dibaddan u joogo aan halkan u taagannahay inaan maanta wax kasta oo dhacayo goobjoog u ahaano dibna aan u celiyo fariinta aad ii dhiibtaan insha allah biidnillahi alkariim fariintii aan sida ee ahaydna salaanta iyo qalbiga furnaana kusoo dhawaada hay-adda harow mar walba waxay u taagan tahay garab istaagga ummadda soomaaliyeed oo dhibaatooyinka iyo masiibada ay ku habsadaan iyo horumarka edhallinyarada soomaaliya dadka caajiska ah gabdhaha agoommada haysto intaasoo iskuulle intaasoo guryaan saasoo kale uu dhisnay ilaa shan iyo toban sana ee waddanka soomaaliya ka shaqaynaysa hay-adda alxamdulilah maanta farxad baynoo tahay inaan idinkala qayb galno waxaana mahad oo dhan iskaleh mahad alla ka sokow dowladda oo runtii intaasoo juhudda inay bixisay annaga dowladda ayaan maanta runtii kula daaranaynaa dhanka kale guddoomiyaha hay-adda maareynta iyo mas-uuliyinka qaranka maxamuud macalin cabdille oo goobtan hadal ka jeediyay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo door ka qaadatay taakulayntii dadkii ku dhintay qaraxii sooba eheladooda waxaa halkaa iga muuqdo caruur yaryar hooyooyin dad aada iyo aada runtii u liito oo runtii la daaladhacayo noloshooda oo ay dadkii ay u jeclaayeen dhaafiyeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa aakhirana ilaahay inuu ka jisiyo adduunyada ilaahay uu ka qabto waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo tiimka howlwadeynta oo runtii hay-adda maareynta masiibooyinka qaybteeda gurmadka degdega ah ee magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano new york runtii shaqa culusay qabteen soomaaliyeedna waxaan uga mahad celinayaa garab istaaggaas ay runtii aada iyo aad ay meel kastay joogtay waa arkayseenoo minnesota dad ka yimid hadda nala joogay ummadda soomaali meel kastay ka soo gurmatay waana ku mahadsantaha boqolkiiba boqol ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya faarax cabdulqaadir oo goobtan hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in qaraxaasi uu sababay dhibaato weyn islamarkaana ee dad badan u dhiga hooyo iyo aabala-aan wuxuuna u mahadceliyey cid kasta oo isku xilqaanta caawinta ubadkii aabbayaashood iyo hooyooyinkooda ay ku dhinteen qaraxii soobatow walaalaheenna jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka gaar ahaan jaaliyadda ohio columbus iyo hay-adda haro oo iyaguna go-aan ku gaaray inay ka qayb qaataan sidii ay taakulayn ula soo gaari lahaayeen dadka walaalahood ah ee argagixisada iyo khawaarijtu ay dhibka u geysteen iyagoo kuweynii la dilay ay leeyihiin yaa rabbi sal lima qatalanii maxay igu dileen ilaahayow bal noo weydii waxa ay igu dileen marka iyagaa laga rabaa jawaabtooda waa dad aan damiir lahayn waa dadka agoonteeyey ilmaha yaryar ee ooyaya ee horteenna ka muuqda markii maanta aan fiirinayay liisaska dadka ee dadku waxa ay noqdeen agoontoobay ama rajoobay saddex boqol iyo lixdan iyo saddex qof ayay noqdeen waxaa ku jira qoys labiyo toban qof ah waxaa ku jira qoys kow iyo toban qof ah waxaa ku jira qoys toban qof ah waxaa ku jira qoys sagaal qof ah sidaas iyo ka badan marka dadka u bareeray qoys labiyo toban qof ah waalidkii ka soo kalahay oo duruuftaa aragtay ku jira in la qarxiyo oo meydkiisoo go-go-an la helo ama la waayo qofka u bareeray isma weydiinaynaan u malaynaynaa damiirkiisa meesha uu taagan yahay diintiisa meesha ay taagan tahay danqashadiisa dadnimo meesha ay taagan tahay isma weydiinayno mahad nuuri axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
ciidamo ka mid noqonaya booliiska dowlad goboleedka galmudug ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada cadaado sida uu warkan ku eegayo waryaheena axmed maxamuud xuseen
gaaraya laba boqol askari kana mid noqonaya ciidamada booliska galmudug ayaa tobabar loogu soo xidhay dugsiga tobabarada galmudug ee degmada cadaado munaasabadda tobabarka loogu soo xirayay ciidamadan waxaa ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga galmudug cabdulaahi axmed calasow maamulka degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale maxamed cabdi maxamed taliyaha dugsiga tobabarada booliska galmudug iyo maxamuud cilmi gulaafi madaxa tobabarada booliska galmudug ayaa faahfaahiyey heerarkii uu soo maray tobabarka ciidankan ahna ciidan dhallinyaro ah oo aada iyo aada xulu ah ahna ciidan ay u badan yihiin qaalibkiisu dad diinta islaamka aada u fahamsan oo u yaqaana maadaama waayahan la dagaalamayey qolooyin diinta suurad xumeynayey haddana mudan wasiir waa dadkii loo baahnaa ciidanka halkaan ku sugan mudana wasiir ciidankan tababar kala duwan oo badan ayay qaateen tababarkaas oo dhowr nuuc ka kooban sida istirisyoonka ciidanka oo fisikal ahaan loo dhisay iyo sharciyada ciidanka iyo dalka xerarkiisa la baray
waxaan barnay sharciga islaamka intii aan ka garanaynay waxaan barnay xeerarka booliiska kan booliiska galmudug iyo xeerka booliiska federaalka xeerarka kale ee dalka ka jira oo ilaa sagaal xeer ah xeerka amniga qaranka xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka madaniga ah dastuurka galmudug xeerarka habka loo maro habka ciqaabta habka xeerarka ciidamada qalabka sida iyo qawaaniinta dalka baaritaanada kiisaska ka hortagga dembiyaasha iyo ka dabataga wada shaqaynta bulshada community booliiska qaybaha booliis wanaagsani dad shacaba iyo dowladnimo ugu shaqeeyo ayaan u dhammaystirnay macallimiintai halkan joogeen ilaahay baa mahad leh jundi badan bay ku bixiyeen cabdixakiim maxamed cali silin guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa ku bogaadiyey ciidankan shaqada adag ay u hayaan bulshada galmudug
mudane wasiir waa ku soo dhaweynanaa mar labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha dugsigan tababaraysay oo runtii ciidan wanaagsan oo akhlaaqla soo saaray oo galmudug oo dhan anfici doona annagana qaybo badan naga anfici doona saas waxaanu leeyahay qaybo badanaan ka rabnaa ciidankan inay nala joogaan runtii waxaan dareennay inay ciidan wanaagsan yihiin inta halkaan tababaru ka socday maamulka degmada caado wax cabashaahi ma soo gaarin oo ku saabsan ciidamadaad saa darteed tababar fiicanna waa iga muuqdaa marka waa ciidan akhlaaq leh oo wanaagsan waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa in qayb wanaagsanna laka siin doono qaybaha maamulka degmada la shaqeeya iyo xarunta booliska oo ciidanku aada ugu yaryahay mudan wasiir waa sii hormarsanaya runtii ciidankan wanaagsan oo ay muuqda qayb fara badan ayaan ka rabnaa in laka siiyo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga galmudug oo isagu soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaadan doonaan amniga deegaanada maamulka galmudug ahmiyadda ciidanka loo dhisay oo aad maanta booliis u tihiin waxaa ugu weyn ilaalinta nafta bini'aadanka hantidooda iyo maalkooda iyo naftooda ciidanka booliiska wasaaradda amniga gudaha la yidhaahdaa waxay ka shaqeeyaan ciidanka booliiska amniga gudahay ka shaqaynayaan hadday noqoto gobol hadday noqoto degmo hadday noqoto tuulo ilaa iyo meesha ugu hooseys dadka sida xun u shaqeeyo oo hadday yihiin inay ka soo baxaan tuugo hadday yihiin dhaqanxumo dadka laga raba inay soo qabtaan ama falalka dembiyada laga raba inay soo qabtaan waa idinka maanta shalay waxay aheedeen shacab maanta waxaad tihiin ciidan ciidankaasoo la rabo inay ku hurdaan afartan milyan ee deggan galmudug dadkay rabaan inay maanta ku hurdaan oo ay amnigoo sugaan waxaa ka tihiin qaybta ugu koowaad axmed maxamed xuseen warbaahinta dalsan cadaado
guud ahaan wararkeenii fiidnimo ayaan intaas ku gabagabeynaynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel